xildhibaan xirsi aadan oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ugu deeqay todoba neef oo geel ah ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka degmada xardheer ee ku sugan kuwaas ugu talagalay inay ku faa'iidaystaan maalmaha ciid dal adaxa si ugu ciidaan isagoona u rajeeyey inay u noqoto maalmaha ciidula-adxada inay ku muudaan ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka haddaba waa kan qaar ka mida mas-uuliyiinta galmudug iyo xildhibaanka oo ka hadlayay wareejinta geelan lagu wareejiyey ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka degmada xardheer ee gobolka mudug
aniga iyo wafdi aan hogaaminayo oo maalmahan joogay magaalada xaradheere degmada xaradheere waxaan garannay in aan walaalaheenna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda aan la ciidno oo aan maalmaha ciidda la qaybsanno farxadda ciidda awgeed waxaan ugu talagalnay xoolahaas yar oo toddoba neef oo geela ah inaan ciidamada barahooda kala duwan aan nidhaahno bal ha lagu ciido maalinta ciidda waa wax yar oo maxaa la dhahaa magaciisii aan aad iyo aad u badnayn laakiin waxaan leeyahay waa soo noqnoqon doonnaa waa keeni doonnaa wax waxaan iyo wax ka badan maanta laakiin waxaan rabnaa maadaama aan ku soo aadnay wakhti oo farxadeed oo maalin ciida ay tahay birrito in ciidamada ciidul axo looga dhigo geelaan meesha ka muuqda oo ay noo keeneen waftiga ka yimid galmudug iyo dowladda federaalka ah oo xildhibaanada iyo wasiirada iyo agaasimiyaalka iyo ah waxaan uga mahad celinaynaa mas-uuliyiinta ciidanka soo booqday oo iidda ka farxinaya ayagana waxaan leeyahay meeshay ka soo qaadeen ilaahay wax weeye wax ka khayr badan ilaahay ugu bedelo tii booqashadan qiimaha badan soo booqday maantay naguna soo booqday degmada xaradheere ee gobolka mudug soona booqday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka maalmahaana joogay degmada si uu ugu kuurgalo u ogaado xaaladaha guud ee degmada ardaytaa dhinac waxbarasho iyo dhinac caafimaad intaba booqashooyin runtii muhiim oo wax ku oola ka sameeyey muwaajibkana saaran na looga warqabo mas-uuliyiinta aad ka mid taha ay nagu soo booqdaan inaan sii adkaynana waa rajaynaynaa waa kaa guddoonnay waxaan ku leenaha waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa boqolkiiba boqolaan kaaga mahad celinaynaa waa xasuus wanaagsan xasuus aad u wanaagsan waaye markaa deeqdan xoolahana ee lagu wareejiyey ciidanka xogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa looga leeyahay in lagu taageero ciidamada iyo lagu nirageliyo kuwaasoo ay ujeedkoodu tahay inay ka faa'iidaystaan maalmaha ciiduladaxada ee faddan lagu soo haysaa